أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwada ugu doorka roon dagaalka ka socda bariga dhexe ayaa galay maalinkii soddon iyo koowaad iyadoo iiraan xalay gantaale culus ay ku garaacday dhulka yuhuudda xoogga lagu dejiyey iyo qaar ka mid ah dalalka khaliijka in ka badan toban askari oo yugandhiis ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose madaxii maamulka ridada koonfur galbeed ayaa iscasilay kadib markii maliishaadka murtadiinta gurguurta ay la wareegeen magaalada baydhabo in ka badan boqol qof ayaa ku geeriyooday daadad ka dhashay robab mahiigaan ah oo ka da'ay dalka kenya bulshada ku dhaqan deegaan dhacaduleedka magaalada baydhabo ayaa goob fagaara ah ku daawaday filimkii mu'asasada alkataa'ib guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin ka qaybiyey deegaanno ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo hiiraan
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي
waa subaxnimo talaada ah oo ay taariikhduna ku beegan tahay laba iyo tobanka shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalinkii soddon iyo koowaad iyadoo iiraan xalay gantaale culus ay ku garaacday dhulka yuhuudda xoogga loogu deegaameeyey iyo qaar ka mid ah dalalka khaliijka sida faahfaahinta warka uu inoogu eegayo walaalkeen nuur cali warsame ee abuushayba aad baad u mahadsan tahay walaalka suhiib cabdulaahi bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dagaalka ka socda bariga dhexe waxa uu galay maalintii soddon iyo labaad iyadoo xalayna laysu adeegsaday gantaalada noocyadooda kala duwan iyo diyaaradaha daroonka ee isqarxiya waddamada xalay weeraradaasi martigeliyey waxaa ka mid ah ciraaq sacuudiga kuweyt imaaraadka carabta iyo weliba lubnaan iyo dhulka sahaynadu ay xoogga ku haysato ee reer falastiin iyo sidoo kale gudaha dalka iiraan haddii aynu ku horumarno waddanka kuweyt waxay ku dhawaaqeen in markab sida shidaal ceyriin ah la beegsaday kadib weerar ka yimid iiraan intii uu ku sugnaa dekedda dubay iyagoo imaaraadku sheegeen in markabka uu si buuxda u rarnaa xilligii dhacdadu dhacaysay waxay tilmaameen in weerarka gantaalada ah ee markabka lala beegsaday uu sababay khasaa'ir maadi oo gaaray guud ahaan markabka iyo dab ka kacay gudaha markabka iyadoo ay u badan tahayba inuu daatay shidaalkii saarnaa markabka sidoo kale saraakiil u hadlay kuweyt waxay xaqiijiyeen inuusan jirin wax dhaawac oo dadkii saarnaa markabka ama shaqaalaha soo gaaray iyadoo la xaqiijiyay in weli lawado qiimaynta heerka khasaaraha saxda uu gaarsiisan yahay nidaamka daaqoodka ala sacuudna afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca nidaamkaasi waxa uu ku dhawaaqay in la qabtay ama la burburiyey tiro gantaalo balastiig ah oo lagu soo ganay boqortooyada iyagoo tilmaamay in difaacyada cirka ay ku guulaysteen inay qabteen oo ay burburiyeen toddoba gantaalo oo balastiig ah kuwaas oo lagu beegsaday magaalada caasimadda ee riyaad iyo gantaalo kale oo balastiig ah oo ku socday gobolka bari sacuudiyaanku waxay horey u shaaciyeen in la howlgeliyey digniinta gobolka alkharaj oo ah mid ka mid a saldhigyada ugu waaweyn ee maraykanka ee waddankaasi taasoo markii siiriga laga dhawaajiyey xaaladdu ay ku soo noqotay mid caadi ah dhowaan ayay ahayd markii maraykanka lagu beegsaday saldhigga alkharaj ee waddanka sacuudiga taasoo ka dhalatay khasaaraha dhaawacyo culus oo askar maraykan ah oo laba iyo toban lagu sheegay sidoo kale isla saldhiggaasi alkharaj diyaarad ayaa lagu gubay oo aad qaali u ah maraykanka saacadihii lasoo dhaafay imaaraadka carabta waxay sheegeen xafiiska warbaahinta dubay inay ku dhawaaqeen hay-adaha ay qusayso dab ka kacay guri faaruq ah oo ku yaala aagga alba'daa taasoo dhaliyey burbur ka dhashay gantaaladii lagu soo daadiyey imaaraadku ayagoo difaraya khasaaraha rasmiga ee ka dhashay duqayntaasi waxay sheegeen in afar qof dhaawacyo fudud ay kasoo gaareen duqayntaasi madaxweynaha waddanka maraykanka silibiga trump ayaa la sheegay inuu soo saaray hakin weerarada uu ku hayo kaabayaasha tamarta iiraan muddo toban maalmood ah corline levitt oo ah xogayaha warbaahinta aqalka cad ayaa tiri tani waxay si dhab ah u ahaanaysaa hal mar oo fursad atalesku heshiisa wanaagsan oo kula galo maraykanka bay tiri lafid ayaa tilmaantay in haddii iiraan ay diido fursadan militariga maraykanku ay sii wadayaan duqaynta iyo garab istaagga talooyinka trump iyadoo doorasho kasta la heli karo si loo hubiyo in taliskan uu sii wado ku adkaysiga awaamiirta la siinayo xafiiska warbaahinta nidaamka daaqoodka imaaraadka carabta ee sharjah ayaa waxa uu shaaciyey in fiidnimadii isniinta uu imaaraadku la tacaalay weeraro lagu beegsaday dhismaha maamulka shirkadda furaya ee ku taalla gobollada dhexe ee waddankaasi iyadoo loo adeegsaday diyaarad aan duulyo lahayn oo ka timid iiraan dhacdadan ayay sheegeen imaaraadku inaysan ka dhalan wax dhaawac iyo dhimashaa ayagoo tilmaamay in wixii soo kordhay ay bulshada loo wadaagi doonaan taasoo ka dhigan in ay bulshada ka qirin doonaan wixii soo kordha ama waxa xilligaasi jiro oo khasaare ah waddanka baxrayn magaalada maanama oo caasimadda oo waddankaasi ayaa wasaaradda arrimaha gudaha waray ka soo saartay waxay sheegtay in shalay oo isniin ahayd waaxda guud ee baarista caddeymaha dembiyada ay ku guulaysteen qabashada saddex qof markii ay sameeyeen unug argagixiso ay ku tilmaameen oo xiriiro leh maleeshiyaadka xisbullah ee lubnaan ka dhisan islamarkaana ay sameeyeen xiriiro dibadda ah ayagoo isku dayay inay la shaqeeyaan maleeshiyaadka xisbullah arrintan bay baxrayn ku tilmaantay inay dhaawacayso madax banaanida dalka islamarkaana khatar ku ah amniga iyo badbaadada bulshada sida ay sheegtay wakaaladda wararka baxrayn ee lagu magacaabo bana raggan la qabtay ayaa la sheegay inay tababar ku soo qaateen dalka lubnaan kadib markay la soo kulmeen xubno ka tirsan xisbiga sidoo kalena waxay direen sawiro iyo macluumaad la xiriira saameynta waxay ku tilmaameen gardarada xun ee iiraan ee baxrayn la kulmayso eedeysanayaasha ayaa la sheegay inay ururiyeen xogo kala duwan iyagoo adeegsanaya magaca shaqo samafala kadibna u gudbiyeen si ay u taageeraan howlaha xisbullah iyadoo la qorsheynayay in loo xilsaaro fulinta qorshayaal iyo falal argagixiso oo gudaha boqortooyada ah waaxda guud ee baarista ayaa xaqiijisay in la qaaday tallaabooyin sharci ah lagama maarmaan oo ah islamarkaana eedeysanayaasha loo gudbay xeer ilaalin si loo dhammaystiro bay yidhaahdeen baaritaanka arrimaha dalka ciraaq gudaha waddankaasi booliiska ayaa waxay sheegeen in weeraro isdaba joog ah lagu beegsaday xero taageero dhanka saadka maraykanka ah oo ku taala agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada caasimadda ee bakhdad dhanka kale maleeshiyaadka lagu magacaabo shacbiga ayaa ku dhawaaqay in goobo ay ayagu leeyihiin oo ku kala yaalla gobollo dhowr ah ay la kulmeen weeraro cirka ah iyagoo sheegay in duqaymaha laga fuliyey labada gobol ee baabil iyo al ambaar iyadoo aan la diiwaan gelin wax khasaare ah bayaan dambe ayay waxay ku sheegeen in goobo ku yaalla gobolka naynawa ee waqooyiga dalka ciraaq ay la kulmeen waa berigii axadda ee lasoo dhaafay waxay ku tilmaameen gardaro sahayuuni maraykan ah oo loo adeegsaday saddex duqayn cirka ah xilli ay fulinayeen howlo rasmi ah waxay sharxeen in duqaynta koowaad lagu beegsaday xarunta guutada afariyo tobnaad ee hoos tagta taliska howlgallada naynawa halka duqaymaha labaad iyo saddexaad lagu beegsaday mid ka mid ah xarumaha guutada afraad ee hoos timaada isla guutadaas iyadoo aan lasoo bandhigin tirakoobkama dambaysa oo ku saabsan khasaaraha balse ay xaqiijinayso in la faahfaahin doono mar dambe arrintan waxay timid maalin kadib markii kooxaha xashdu shacbiga ay ku dhawaaqeen dhimashada saddex ka mid ah xubnahooda iyo dhaawac afar kale kadib duqayn cirka ah oo lagu beegsaday xarun hogaamineed oo ay leeyihiin oo ku taala gobolka kirkuug ee waqooyiga ciraaq sida lagu sheegay kormeer ay samaysay wakaaladda wararka anadol oo ku salaysan xog rasmi ah iiraan ayaa beegsatay toddoba dal oo carbeed badankoodna khaliidka ka tirsan ugu yaraan waxay isticmaashay shan kun shan boqol konton sideed gantaal iyo diyaarado aan duuliyo lahayn marka lagu daro weerar ay fulisay laba diyaaradood oo dagaal intii lagu jiray kow iyo soddon maalmood oo jawaab u ahayd howlgallada militari maraykanka iyo israa'iil ilaa fiidnimadii isniinta tahraan waxay ku jawaabtay iyadoo riday gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo ku wajahnaa dhulka sahaynada iyo iyadoo sidoo kale beegsatay waxa ay ku tilmaantay danaha maraykanka ee gobolka weeraradan ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac ka dhacay dalal dhowr ah oo gobolka ka tirsan sidoo kale waxay geysteen burbur ku yimid xarumo rayid ah arrintaa oo keentay cambaarayn ka timid dalalka waxyeeladu soo gaartay kuwaasoo ku baaqay in la joojiyo duqaynta wararka naga soo gaaraya magaalada tehraan ee waddankaasi iiraan ayaa sheegaya in weri ka tirsan aljaziira ayaa sheegay in la maqlay dhawaqa qaraxyo ka dhacay meelo kala duwan oo ka tirsan caasimadda iiraan ee tehraan waa berigii saaka oo talaada ah isagoo tilmaamay in codadka qaraxyada laga maqlay bartamaha waqooyiga iyo waqooyi bari ee magaalada caasimadda ee tehraan dhanka kale warbaahintii iiraan ayaa sheegtay in korontadii wadanka ama caasimadda ay go'day duqeymaha loo geystay ama la birtilmaameedsaday goobihii korontadaasi laga soo heshidayay kadib in xalay korontada magaalada caasimadda ee iiraan ay go'do waxay kusoo beegmaysaa iyadoo sidoo kale habeeno ka hor sidan loo duqeeyey korontada qaybo ka mid ah waddankaasi iyadoo lagu guulaystay markii dambe in dib loo soo shido sidoo kale marka loo eego arrintan wargeyska wall street journal ayaa kasoo xigtay sarkaal maraykan ah in maraykanka uu fuliyey fiidnimadii isniinta duqeyn ballaaran oo lagu beegsaday bakhaar weyn oo hub ah oo ku yaala magaalada isfahaan iyadoo la adeegsaday tiro badan oo rasaas oo awood u leh inay jebiyaan engaashaamada culus mahadsanid abuushayba in ka badan toban askari oo yugandhiis ah ayaa bakhtigii dhaawac ku noqday howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose walaalkeen cabdiqani maxamed ayaa faahfaahinta warka inoo eegaya waxaa xog dheeraad ah laga helayaa howlgal gaar ah oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka mubaarag ee wilaayada shabeellada hoose kaasi oo ay mujaahidiintu la beegsadeen askarta kufaarta afrikaanta inta la xaqiijiyey waxay mujaahidiintu howlgalkaasi ku dileen afar askari oo kufaarta yugandha ah waxayna ku dhaawaceen toddoba askari oo isla gaalada yugandheeska ah waxayna mujaahidiintu soo qaniimaysteen saddex qori oo kale ah qori eka afartan iyo toddoba ah qori r b g ah iyo qori bekm ah dhanka kale wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku qaadeen isbaaro ay maleeshiyaadka murtadiinta ku leeyihiin bariga magaalada beledweyne ee wilaayada islaamiga hiiraan ilaa iyo hadda tirikoob rasmi ah lagama hayo khasaaraha cadowga ka soo gaaray howlgalkan dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay saacadii lasoo dhaafay madaafiic ku garaaceen elaboorka degmada buur rakabaha oo saldhig u ahaa askarta xabashida itoobiya xilliga duqeynta waxaa garoonka taagneed diyaarad siday maleeshiyaad ka tirsan kooxda ridada soomaaliya oo dhanka muqdisho ka timid si dirq ah ayay ku badbaaday diyaaraddaasi dhanka kale waxaa duleedka degmada buur hakaba laga helay midad hor leh oo qayb ka ah askartii murtadiinta ee lagu laayay dagaalkii laba maalin ka hor ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ku dhex maray duleedka buur hakaba meydadka maanta la arkay waa sagaal askari oo murtadiin ah waxayna tirada dhimashada murtadiinta ee dagaalkii axadda ee duleedka buurhakaba noqonaysaa afar iyo labaatan murtad oo isugu jira askar iyo saraakiil waxaana sidoo kale ku dhaawacmay saddex iyo labaatan kale oo isla murtadiinta ah
madaxii maamulka ridada koonfur galbeed ayaa iscasilay kadib markii maleeshiyaadka murtad gurguurta ay la wareegeen magaalada baydhaba sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen casaam carafaad kadib markii maleeshiyaadka ridada xasan gurguurta ee laga keenay magaalada muqdisho ay weerar ku qaadeen magaalada baydhabo ayaa dagaal muddo kooban socday kadib waxa uu suurta gashay inay la wareegaan gacan ku haynta magaaladaasi maleeshiyaadkii u dagaalamay murtad lafta gareen ayaa ku jabay dagaalkii shalay iyadoona maleeshiyaadka ridada ka yimid magaalada muqdisho ay shalay la wareegeen guud ahaan magaalada baydhabo shalay markii maleeshiyaadka ridada la wareegeen magaalada baydhabo waxaa magaaladaasi lagu arkayay wasiiro ka tirsan kooxda ridada soomaaliya kuwaasoo la socday maleeshiyaadka ridada ee shalay magaalada la wareegay madaxii maamulka ridada koonfur galbeed murtad cabdicasiis lafta gareen ayaa xalay ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu hayay maamulka ridada koonfur galbeed lafta gareen ayaa shalay gelinkii dambe iskaga tegay magaalada baydhabo isagoona gaaray magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxa uuna sheegay in xilkii maamulka ridada koonfur galbeed oo si kumeel gaara ugu wareejiyey axmed maxamed xuseen oo ahaa wasiirkii maaliyadda koonfur galbeed xasan gurguurta ayaa u muuqday inay u suurta gashay hadafkii uu soo weeraray magaalada baydhabo oo ahayd inuu talada uu ka tuura lafta gareen kadib markii lafta gareen uu ka baxay uu dhowaan samaysay doorasho dadban uu kaga soo horjeeda xasan guurguurte mahadsanid casaam in ka badan boqol qof ayaa ku geeriyooday daadad ka dhashay roobab mahiigaan ah oo ka da'ay dalka kenya sida warka inoogu faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed warbixin cusub oo soo baxday ayaa lagu shaaciyey tirada rasmiga ah ee daadadka ku dhuftay magaalooyinka dhaca dalka kenya halkaasi oo ay ku nafwaayeen dad kor u dhaafaya boqol qof ah wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya ayaa sheegtay in daadadkan oo ka dhashay roobab ka daaya dalkaasi ay saameeyeen ilaa soddon degmo oo ku yaala ismaamullo ay ka mid yihiin kilifi bungoma nyeri kinyaga nyandarua kiyambu wasin giishu iyo mandera waxay warbixintu xustay in meelaha ugu daranaya daadadku saameynta ku yeesheen ay ka mid tahay magaalada caasimadda ah ee nairobi halkaasoo ay ku dhinteen soddon iyo toddoba qofa taas oo ah dhimashada ugu badan ee laga diiwaangeliyey magaalooyinka kenya tirakoobkan ayaa lagu sheegay in gobolka bari laga diiwaangeliyey lix iyo labaatan qof oo dhimasho ah riifit faalley oo kale waxay warbixinadu xaqiijinayaan in laga diiwaangeliyey dhimashada afar iyo toban qofa nyanza waxaa daadadka roobka ka dhashay ku dhintay ilaa kow iyo toban qofa gobolka dhexena lix qofa xeebta waxaa la xaqiijiyey shan halka tirada galbeedka laga diiwaangeliyeyna ay tahay dhimashada laba qofa mahadsanid marwan bulshada ku dhaqan deegaan dhacaaduleedka magaalada baydhabo ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii mu'asasada alkataa'ib sida faahfaahinta warka ay inoogu hayo walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman
أسير في سجونهم حقير أسير في غياهبهم أسير
halkani waa bartamaha deegaanka goobguduud shabeelow oo qiyaastii wax ka yar soddon kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada baydhabo ee wilaayada baay saacadihii lasoo dhaafay waxaa deegaankaasi gaaray wafdi ka socday maamulka islaamiga ah ee magaalada baydhabo si uu bulshada ugu soo bandhigo aflaamtii u dambaysay ee soo saartay mu'asasada alkataa'ib ugu horeen reer goofguduud waxa ay daawadeen muuqaalka hadiyaddii ciidulfidriga sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartankii jiri ee faafisay mu'asasada alkataa'ib kaasoo ahaa duulaankii u hiilinta madluumiinta ee dhacay taariikhdu markay ahayd afartii oktoobar sannadkii hore labada kun shan iyo labaatanka boqolaal qof oo ku dhaqan deegaanka goofguduud kana mid ah qeybaha bulshada ayaa goob fagaaraha loogu daaray filimkaas iyadoona sidoo kale dadweynaha ay isla fagaarahaas deegaankaasi ku daawadeen muuqaaladii kanaalka wararka ee kataa'ib uu ka soo saaray weeraradii jasiiradda kudhaa iyo midkii baarsanguuni ee lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta intii daawashada muuqaalada ay socdeen andalus ayaa waraysatay qaar ka mid ah dadweynaha deegaanka goofguduud shabeelow ee duleedka magaalada baydhabo unoo ma aragnay deegaanka goofguduud shacabka ka nool elnamayba ma aragnay meeluun la neenshiday maamulka islaamka neenshiday gaalo ma aragnay ilaahay subxaanahu watacaala kacadaabow gacmaha ma aragnay mujaahidiinta kacadaamaa la neenshaday oo handhoogana ka raaxaysadaan si ilaahay bariwaashiisu duraag owma mu'miniin galbagaana ma aragnay ka gawabsidi gaalo la leeya oo tafta teegdi afowgembow i goongoongan dhiyaayaanga daawani meelo badanoo ma aragnay goobo badanoo soomaaliya kumida laka leeyow may kale ma aragnay daawanay ha muslimiin badanoo ma aragnay ma aragnay ee gaalo dhibaatayaa soo daawani may kala daawanay hata daawadahaynaha dad muslimiinga maxaabisaayeen gaalo ma aragnay habsida ka jir dilasay ka cadaabayeen oo ma aragnay ma aragnay ilaahay subxaanahu watacaala ha furaday kabacda ma aragnay muslimiinta ma aragnay mujaahidiinta ilaahay sabab an ka dhiki ini ma aragnay habsiga ha ku bixino hornimadiyo diban helaan yaa ma aragnay yaa daawadahayna ma aragnay iida ma aragnay ogen dhogan welijeeladaayaan an daawani ilaahay subxaanahu watacaala yaa ka mahadsan may ballana mujaahidiinta ilaahay guulhaysay garabsho higaal odowkan ilaahay hijibi gaalada ma aragnay tan murtadiinta iyo tan asalka dhatiyo maylana ilaahay subxaanahu watacaala hijibi muslimiintan ilaahay guulhaysii filmaanta ma aragnay daawadahayni wili oo ma aragnay jihaadiga haayaan ma aragnay geeka gobijila meelilaka rooga meelbelaanga la rooga wal daawadahaaya dadka ma aragnay siyo ma aragnay xamaasadaysanyiin hataa fadheedayaala ku karawaysanyiin langweelba ini walban ku fokana ma aragnay arrinta sifaylan daawado ma aragnay wala meelika dhiin ogaada yaa ma aragnay yaa la surinyi ma aragna
bismillaahi raxmaan raxiim goofgaduda rooga may fiirsada hayteehan bulshada reer goofgaduud shacabka ka noola magali bilaan iyada masha allah ayaan ku qiib galeen runtii may wahaa wal oo mayl erkoreehan horbalan aragna si iidaada insha allahu tacaala ayaan ku faa'iidaysadahayaan walmaqom leel erkor maasha allah alxamdulilah eighty eight yarde magali bilaan haddii uuna edna dadweynaha reer arda insha allahu tacaala goofgaduud ma insha allahu tacaala ciidanka faraxsanna aha walaalihii oo runtii ee hana booqday bismillaahi raxmaan raxiim unaa culmadii deegaanka goofgaduud hakujeedii edna ma ciidanka faraxsanna culmadii iyo walaayadii insha allahu tacaala galabtan hana booqatay ee hana salaameen haddina filmaan arday insha allahu tacaala xaysad badan le qiimo badan iyo niin shideen maasha allah culmadii deegaanka haddii una edna ciidanka faraxsanna aflaam badan ayaa la shiday sida gudha iyo nahay aflaamtii gudkijilacow iyo aflaamo kale xiisada leh oo tiro badan aa la shiday marka insha allahu tacaala mujaahidiinta maylana meelkasi roogan insha allahu taala garibkan laha galilena waana mayn insha allahu taala ku codsadaan markaas deegaanka onkooyan maasha allah iyadii eed insha allahu tacaala ee adhankooy iyada maasha allahu tacaala bulshada xuluurjayaan faylayi magal iyo bilaan dadwiin iyo dadyar insha allahu taala walmaqumaleyle rakor maasha allahu tacaala eed iyo eeday insha allah xuduurka dhegaysiga muxaadarooyinka labtan bahaay anwaacda shalgadiisan jihaadiga iyoona hidhina walbaardee macruufka munkarka zuulintiisa iyoona ummadda muslimiinta lan gargaaro walbadana laku hadalay haddana markas maylana insha allahu tacaala garibka allah gala lena in macnaha arde insha allahu tacaala ee markasta sii ardeeda isahada uu kula samaisi kusii fayla insha allahu taala markas insha allah hanignagnayo codsadaana horay sidan oo kale waxaa isdaaraadkan loogu daawaday degmooyinka boolafula iyo labaatan jirow iyo deegaanada kale ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana maamulada islaamiga ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan ay inta badan xooga saaraan sidii dadka muslimiinta loogu soo bandhigi lahaa aflaamta ay soo saarto mu'asasada alkataa'ib iyo sidoo kale kanaalka wararka ee kataa'ib mahadsanid abu ayman guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin ka qaybiyey deegaana ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo hiiraan aan ku horeyna wilaayada shabeellada dhexe iyo walaalkeen faysal mahad soomaali in ka badan konton qoys oo ka mida dadka danyarta ah iyo masaakiinta ay saameeyeen abaaraha ba'an ayaa gurmad raashin qaybina loogu sameeyey degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe gurmadkan ayaa ahaa mid si weyn loogu baahnaa xilli ay dadku la daalaadhacayaan duruufo adag oo ka dhashay abaaraha ka jira qaybo ka mida wilaayada shabeellada dhexe taas oo saameyn ku yeelatay noloshooda gargaarkan bini'aadanimo waxaa soo gaarsiiyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo dadaal u galay sidii ay dadkan muslimiinta u soo gaarsiin lahaayeen gurmad degdeg ah oo wax ka beddela noloshooda adag dadka ka faa'iidaystay gurmadkan ayaa si weyn u muujiyey dareenkooda farxadeed iyo mahadnaqooda iyagoo tilmaamay in gargaarkani uu yimid xilli aad loogu baahnaa axmed mudinalira aadaba waxaan qaadnay badar iyo saliid bur sokor iyo beriis saliid gudiga gudma gurmadka abaaraha
nadiifo maxmuud cali degmada aadaya wax gudiga gurmadka awaaraha ayaana siiyey raashin kala nuuc oo bariis iyo buri sokore saliid iskugu jiro waa ku barakaysan mujaahidiinta kor lagu dhigo mujaahidiin kor lagu dhigo allaha barakeeyo horta khayr allah idin sii waa naga ducaysateen jannada allah idingeeye mujaahidiintana kor allah u dhigo cadowgana allaha qabto magacayga waa sahre muxudiin maxamed jamaale degmada aadibaal maashaa allah tabaaraka allah farxad iyo adduunyo aan haysana saddex haaf iyo saddexdii maashaa allah waa sokor waa bur waa bariis waa saliid maashaa allah caadi balsaaka waxaa ka socda haddii ilaahay iyo raxmad ilaahay noo keenayoo xarakaduna siixisa badara badarku waa sonkor bariis bur waxay iska fiicannahay ilaahay mahadiis wa
dadkii abaaraha ay saameeyeen ku jirtaa haa dadkan ku jiro ha daahir maxamed cali sibrii daahir xaa ka jirtaa aadan yabaal haye ka hor saaka aadan yabaal maxaa ka socda waxaa ka socda tabarucaad gudba gurmudka abaarahana sii waxaa laysiiyey saliid iyo badar iyo sokor iyo bur iyo alaysi haye maasha allah maasha allah ilaahaa soo koobi karo mujaahid maxaa ugu ducanaysaa waxaan ugu duceynaa kor ilaahay ka dhigo gaaladan ilaahay jabsho gaalada allah jiro saaka waxaa socda badar raashin qaybin aa socda waxaan helay bariis iyo sokor iyo bur iyo saliid marka waa ku faraxsannahay waxaan joogaa saakay aadayabaal magacayga waa rooble maxamuud ibraahim aadayabaal waxaa ka socda oo sadaqa yaraana la siinaya mujaahidiinta kheyr allaha siiyo gaalada allaha jibiyo waxaan qaatay saliid sokor bariis bur ibraahim maxaa cali caadiba macaawinaa socota waa sida waa lagu nacmaysay macaawinana waa socotaa marka adiga maaragtaa culammada dhiigo haysa marka waa layska nacmaysay alxamdulilaah maxaa lagu siiyey waxaa lay siiyey saddex shay waa sida bariisa sokore bur iyo saliid kor allahu dhigo hoose allah ka yaado gocanti ka horeysa allah ku daro muga saasaan ugu daro qaar ka mid a qoysaska ayaa sheegay inay muddo ku jireen xaalad nololeed oo aad u liidata isla markaana ay adkayd helitaanka cunto ku filan inta badan dadkan la caawiyey ayaa sidoo kale ka warbixiyey baahiyaha weli taagan waxay tilmaameen in abaaruhu aysan weli dhammaan islamarkaana ay u baahan yihiin taageero joogto ah si ay dib ugu soo kabtaan maalmihii la soo dhaafay guddiga gurmadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlo samafala ka waday degmooyin iyo deegaano badan oo ka tirsan wilaayadan shabeellada dhexe iminkana iyo wilaayada islaamiga hiiraan iyo walaalkeen saadaq muumin guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo wakiil ka ah guddiga gurmadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin qaybin ka sameeyey degmooyinka maxaas iyo moqokori ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan guddiga gurmadka ayaa deeq raashin ah u qaybiyey bulshada abaaruhu ay dhibaateeyeen ee ku dhaqan degmooyinkaasi iyo deegaanada hoos yimaada waxaana deeqdan ka faa'iidaystay in ka badan laba boqol oo qoys oo ka mid ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan degmooyinka maxaas iyo moqokori ee bariga wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan naqiib cali maxamed cismaan abuu caaisha afhayeenka nuqbada wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan iyo naqiib maxamed cabdiwahaab naqiib naa'ib oo xubin ka ah guddiga gurmadka wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan oo kelimaad ka jeediyey fagaarayaashii raashinka lagu qaybinayey ee degmooyinka maxaas iyo moqokori ayaa la dardarmay boqolaalka qoys ee raashinka la siiyey walaalayaal maantay waxaan soo booqannay degmada maxaas annagoo ah guddigii gurmadka abaaraha xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaannu soo booqannay intaa kadib waxaan ku wareejinnay raashin ay isticmaalayaan ama la siinayo dad abaaruhu ay saameeyeen in sha allahu tacaalaa raashinkaas oo tiradiisu ka kooban tahay bur bariis sokor waannu wareejinnay marka in sha allahu tacaalaa alle subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan walaalayaal haddii aan faahfaahin ku daro raashinkan hay-ad nooma keenin qaramada midoobay nooma keenin w f b lagama keenin alle subxaanahu wa tacaala ayaana siiyey allihiinna abuuray oo nudfad naga abuuray ayaa raashinkaa noo qoray waxaa juhdi fara badan sameeyey xarakatu shabaabulmujaahidiin oo maanta mas-uul ka ah dalka soomaaliya ama bariga afrika walaalayaal waxaan rajaynaynaa raashinkaas allah idin barakeeyo annagoo ah guddiga abaaraha oo socdaal ku tagnay maxaafadata muqukori annagoo meesha u tagnay raashin qaybin dadka abaaraha ku waxyeeloobay xoolahoodii ayagaba annagoo u sidno raashin raashinkaasoo kale ah bur bariis sankor saliid ayaannu gaarsiinnay wilaayada maxaafadata muqukori ilaahayaa mahad iska leh waxaannu leennahay walaalihiin idinma moogo intaani inkan badanba way siin lahaayeen waxaa weeye waxay hayaanna idinka hagran maayaan inaad ogaataan ayaa loo baahan yahay qaar ka mid ah dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan degmooyinka maxaas iyo moqokori iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa kaga mahad celiyey mujaahidiinta deeqda la soo gaarsiiyey casbaan maxuu jimcaale degmada moqokuriyaan joogaa haddana raashinaana la siiyey waxaana la siiyey bur iyo bariis iyo sokor laba caagoo saliida walaayadu waa ku mahadsan tahay moqokuri ilaahayow wax nasiibaan leen maanta raashin aan ka dhergo saddex beriyaa caag saliida raadinaya saaxiibo waana waay haddaana waa haystaa jazaakumullahu khayran maanta saddex shay aan ku fadhiyaa waa ijeedaa bariis bur iyo saliid waa inta cidda u baahneed iyo sokor haa marka khayr allah idin siiya deegaanka maxaas waaye maxamuud cusmaan cabdi walaahiyada waa badarayna siisay saddex haaf iyo laba caag saliide bur bariis sokor iyo saliid laba caagoo saliida haaf bura haaf bariisa haaf sokora anala siiyaan dadkii u mudnaayo waa la siiyey dadkii u mudnaayo ma guurtada ahay deegaanka ahay waa la siiyey waana qaabteen waa aad u tabareysnaata waa aad u tabareysnaa waa la siiyey oo qaar iska curiyaan yaho qaad unu soco kale qaad basi u yaal wixii ilaahay u calfay waa ka heleen mujaahidiinta maadaama waxay hayaan ay wax naga siiyeen oo mahad celinayna adeega xamad bariisa xamad mura xamad sokora intaasaa laysiiy caag saliida aa laga ilaahay khayr hayda siiye haa hay waa loo baahnaa haa haa masaakiin mudanaa seedaana ilaahay khayr hayda siiye euro maxaas degmada maxaas walaayadu maanta waxaana siday bariis bur sokor laba caag saliid waxaa loo baahnaa xilli xunay ku jiraan xooluhu katama diidaan maalma ka hor ayay ahayd markii deegaanka aboorey uu guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan raashin ugu qaybiyey qoysas danyar ah waxaana weli deegaanada dhacabariga wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ka socda gurmadka la gaarsiinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen saadaq warbixintiisana waxay guniyo gabagaba ayuu ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balanaah inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu